أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
bismillaahi raxmaani raxiim halkani waa idaacadda islaamiga andalus oo aad si toosa ugala socotaan xarumaheeda wilaayaadka islaamiga ah iyo ciwaanada kala duwan ee aannu ku leenahay aaladda internetka ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka oo caawa aan idinkugu hayno qodobo ay ka mid yihiin ku dhowaad toban qof oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay magaalada qardho ee gobolka bari dowladda iiraan oo ku hanjabtay inay xiri doonto baabulmandab xilli uu u xihan yahay marinbiyoodka kale ee hurmus barnaamijka ayaad ku maqli doontaan maraykanka oo waanwaan ka dhex wada dhinacyada siyaasadda isku haya ee dalka itoobiya xilli danjiraha maraykanka ee itoobiya uu maanta ka degay caasimadda gobolka tigree qodobada kale ee barnaamijka faafareebkana waxaa ka mid ah kulan u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha gaaljecel oo isaga kala timid wilaayaadka islaamiga ah oo ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kelimaadkii halkaa laga jeediyey iyo bayaan wadajir ah oo soo baxay ayaad caawa inta badan barnaamijka faafareebka wararka ku maqli doontaan qodobadaas iyo kuwo kale iyo wixii nagu soo kordha ayaad maqli doontaan mar kale iyo mar kale ku soo dhowaada barnaamijka faafareebka wararka في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى waa habeennimo khamiisa taariikhduna ay ku beegan tahay labada bisha safar sannadka kun afar boqol afartan iyo siddeed hijri dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka faafreebka wararka oo faahfaahsan ku dhowaad toban qof ayaa ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay magaalada qardho ee gobolka bari qodobkaas iyo kuwo kale waxaa xubintii hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah inoogu haya maahir maxamed oo aalaaba xubintaasi inoo soo diyaariya waad mahadsan tahay walaalka cabdiwahaab dhegaystayaal kusoo dhowaada hadalhaynta waxaanan caawa ku bilaabaynaa mareegta soomaali meemo oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daawacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa danjiraha maraykanka ee etoobiya oo maanta gaaray caasimadda gobolka tigrey danjiraha maraykanka u fadhiya adis ababa erfin masinga ayaa arbacadii saaka gaaray magaalada makalla ee caasimadda tigrey xilli laga cabsi qabo in mar kale dagaal ba-ani ka dhex qarxo kooxda t b l f iyo dowladda xabashida etoobiya safiirka oo la sheegay in booqashadiisu ay ku eg tahay muddo hal maalin ah ayaa la filayaa in uu kulamo foolkafool ah oo la xidhiira xiisadda ka taagan gobolka tigrey la qaato mas-uuliyiinta sare ee maamulka t b l f booqashadan ayaa ku soo beegmaysaa wax ka yar saddex toddobaad kadib markii danjiruhu dib u dhigay safar uu qorsheeyey inuu ku tago maqalaa sababa la xidhiira xiisadaha siyaasadeed ee gudaha tigrey oo sii kordhayey muddooyinkii dambe xiisadan oo washington u aragto mid khatar ku ah geedi socodka nabadda ee bretoria ayaa sii korortay kadib markii t b l f ay sheegtay in heshiiskaasi uu si dhab ah u burburay iyadoo ku eedeysay dowladda federaalka etoobiya inay ku guuldarraysatay fulinta qodobadii heshiiska waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid a mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa iiraan oo ku hanjabtay inay xirayso marinbiyoodka baabulmandab iiraan ayaa arbacadii maanta ku hanjabtay inay albaabada isugu dhufan doonto marino kale oo muhiim u ah dhoofinta tamarta gobolka kadib markii maraykanku soo rogay go-doomin badeed oo ka dhanah dekadaha iiraan islamarkaana uu weeraro cusub ku qaaday agagaarka marinka hurmus hanjabaadan oo si toos ah ugu wajahan maraakiibta isticmaasha marinbiyoodka baabulmandab oo ah albaabka laga galo badda cas ayaa timid kadib markii xiisadda u dhexaysa iiraan iyo maraykanka ay sii korortay tan iyo toddobaadkii hore taasi oo si weyn u wiiqday xabad joojin kumeel gaar ah oo la saxiixay bishii juun ciidanka ilaalada kacaanka iiraan ayaa maanta sheegay inay weerareen goobo ciidan oo uu maraykanku leeyahay oo ay ku jiraan kuwo ku yaal baxrayn kuweyd iyo urdun kadib markii ay sheegeen in ciidamada maraykanka oo ay ku tilmaameen kuwa khiyaano badan ay u direen maraakiibtooda badweynta hindiya iyagoo ku andacoonaya inay maamulayaan marinbiyoodka hurmus waxaan markan soo qabanayaa mareegta radio alfurqaan oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixinno kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday hase ahaatee waxaan ka soo qaadanaynaa ku dhowaad toban qof oo ku dhaawacmay shil gaari oo ka dhacay magaalada qardho ee gobolka bari waxaa maalintii shalay kontaroolka bari ee magaalada qardho oo ka tirsan gobolka bari ka dhacay shil gaari oo sababay dhaawacyo soo gaaray ku dhowaad toban qof gaariga shilka galay oo ka mid ahaa kuwa yaryar ayaa waxaa saarnaa dad rakaab ah waxaana soo gaaray dhaawacyo kala duwan dadka dhaawacmay oo isugu jira rag iyo dumar ayaa tiradooda lagu sheegay ugu yaraan toddoba ruux waxaana soo gaaray waxyeelo kala duwan cabdiwahaab hadalayntiina caawa waa inagaynta الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
waa hagaag weli waxaan ku guda jirnaa barnaamijka faafareebka wararka kulan u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha gaaljecel oo isaga kala timid wilaayaadka islaamiga ah oo ku soo gabagaboobay deegaan ka tirsan wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan kulankan oo u dhexeeyey mas-uuliyiin ka tirsan mujaahidiinta iyo beesha gaaljecel oo isaga kala yimid inta badan wilaayaadka islaamiga ah ayaa ka dhacay deegaan ka tirsan wilaayada islaamiga ah ee hiiraan shirkan oo socday muddo shan iyo toban maalmood ah ayaa lagu gorfeynayey qodobo muhiim ah waxaana mas-uuliyiintii kulankan ka qayb galay ka mid ahaa hulaadda wilaayaadka islaamiga ah ee hiiraan shabeellaha dhexe iyo shabeellaha hoose wariyaheenna maxamuud sheekh axmed tooshow oo ku sugnaa goobtii uu shirka ka dhacayey ayaa tabintan inoo soo sameeyey توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة bismillahi raxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhegaystayaal waxaan kala soo hadlaynaa goob uu kusoo gabagaboobay kulan maalmo xiriir ah socday una u dhexeeyey xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo beesha gaaljecel oo ka mid ah beelaha ansaarta ee wilaayaadka islaamiga dega haddaba kulankan noociga ah ajendadihiisa iyo ahmiyadda uu leeyahay aan soo dhoweeya waaligii ay wilaayadiisa martigelisay kulankan waa waaliga wilaaya islaamiga ee hiiraan sheekh gule abunabhaan sheekhna alwaali ugu horeyntii kusoo dhadaacda islaamiga andalus bal goobta aan ku suganahay kulan baa kusoo gabagaboobay gogosheedana adayga waaliga ayaa dhigay kulankan iyo ahmiyadda uu lahay nooga warram بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين ولالك وأد مهدسنتهي مرك هوري ilaahay baan u mahad celinayna subxaana watacaala uma waa kaaga mahad celinayaa ee hawshaada iyo juhuudda aad bixinaysid waana ku dhowahay idaacatul andalus idaacadda islaamiga ah kulankan qiimo weyn buu ku fadhiyaa wuxuu u dhexeeya xarsaal mujaahidiin iyo beesha gaaljecel oo sida aad adiguba xustay ka mid ah beelaha muslimiinta ee ansaarta soomaaliyeed ee camalka jihaadka ah ah dadkii taageerada la garab istaagay ee ballankii iyo beecadana la galay mujaahidiinta sidii ay ahaydba sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam waa kulan marka muhiimad weyn u leh si guud oo de waxaa tusaale kugu filan inuu u dhexeeyo hogaankii xarakada iyo beesha gaaljecel oo runtii meelo kala duwan oo tiro badan isaga timid qiimo weyn buu marka ku fadhiyaa islaamka o dhan buu uga fadhiyaa khaasatan dadka soomaaliyeed buu ugu fadhiyaa iyo deegaanada si gaar ah de annaga wilaayada saamayn gaar uu nagu leeyahay waxaa nagula ikraamay ama nagula sharfay in gogoshaas weyn oo qiimaha badan oo dadka tirada intaa la eg ay ka soo qayb galeen ay ka dhacda wilaayada islaamiga hiiraan ilaahayna subxaana wa tacaala si amni iyo salaamo ah uu maanta noogu dhammaystirayo waxa uu xambaarsanana wax hadda hal mar laga sheeg maahan dhinacyo kala duwan baa looga hadlayey wax badan buu xambaarsanaa bunuud kala duwan oo runtii aan isku nooc ahayn oo dhan walba taabanaysay dhanka siyaasadda taabanaysay dhanka amniga taabanaysay dhanka dacwada iyo tacliinta taabanaysay dhanka horumarka iyo khadamaadka ummadda taabanaysay waxyaaba badan oo aan halka lagu koobi karin buu shirku xambaarsanaa maxamuudow waxaan isleeyahay bidaayadiisii baan joognaay waxaad ku ogaan doontaa qaabka uu shirka u socdo iyo waxyaabaha aad la kulmi doonto bayaanuu leeyahay qaraaraad iyo wuxuu leeyahay howlo badan baa ka soo baxay dad badan baa ka hadli doona sida adiguba aad hadda u jeed oo uu u socdo waxaan isleeyahay meeshaas waxaad ka arki doontaa muhiimadda uu leeyahay ama dadka naga maqan waxay fahmi doonaan iclaanku markay ka maqlaan ayaa waxay fahmi doonaan qiimaha iyo qadarka ku fadhiyo shirkaas ilaahay baana ugu mahad celinaynaa in kulankan weyn oo qiimaha badan uu ka dhaco wilaayada islaamiga hiiraan oo kulanka diimeed ah kulanka muslimiinta u dhexeeya ah marka labaadna waxaan leeyahay xarakada oo iyadu garatay hawshaan soo agaasintay oo u mahad celinayna jazaaka allahu khayran wabaarak allahu fiik توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوما waa tahay dhegeystayaal waxaan weli kuda jirnaa tobantiini tooska ee ku aadaneed kulankan ballaaran ayaa kusoo gabagaboobay wilaayada hiiraan inuu dhexeeyey xarakada mujahidiin al-shabaab iyo beesha galjecel mas-uuliyiinta ka socota xarakada ee kulankan maalmahan xiriirka fadhiyey beeshana la niqaashi bayaankan la soo saaray waxaa ka mid ah waaliga wilaaya islaamiga shabeelle dhexe sheekh yuusuf sheekh ciise sheekh axmed sheekh abkudugada sheekhana alwaali ee ugu horreynta kusoo dhawo idaacada saamiga landul jazaak allahu khayran waa ku dhow sheekhana alwaali waxaa xusid mudan maanta kulan aad u ballaaran oo cajiib ah oo noociyay halkan kusoo gabagaboobay muddo maalmaha shan iyo toban maalmood ku dhow ayuu kulankan socday kulanka noocan oo kale ah maxay taa fariinta u diraya بسم الله الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون Ee, fariinta uu dirayo kulankaani tooshooban waxa weeye dadka muslimiinta ah sideedaba inay tashadaan wa amruhum shuuraa baynahum mima razaqnahum yunfiquun wa amruhum shuuraa baynahum waxuu ilaahay ku ammaana mu'miniinta marka in laga tashado sida shareecada ilaahay loo hirgeli lahaa wuxuu ka mid yahay diyaargarowga waaciduu lahum mastatactum min quwati wamin ribaadi alkhayli turhibuuna biha caduwullahi wa caduwakum waa dagaal lagu cabsigelinaya cadowga ilaahay waa dagaal loogu diyaargaroobaya cadowga ilaahay marka taasuu daaran yahay kulankan insha allah waan gar sheekhana alwaali ee, waxaa xusid mudan ee, beesha gaajecel oo kulankan aad la yeelateen wilaayad bay ka yimaadeen wilaayadaad ka waran beesha gaajecel waa degtaa doorkay kulankan kula yihin walaayada eh, shabeellada dhexe waa beeshaanu waxay ka mid tahay beelaha dega nambarka labaad ayay uga jirtaa bulshooyinka u badan dhul ballaaran oo degmo gobolka iyo degmooyinba waa ku leedahay iyo boqolaal eh, degaano tuulooyin ah marka waxay ka mid tahay beelaha jihaadku ku tiirsan yahay hadday dhaqaalo tahay iyo hadday rag tahay marka aad bay uga qaabi qaabtaan eh, haddana waa fadhiyaan oo aniga iyo iyagoo isla socon jazaak allah khayr sheekhana alwaali وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم waa tahay dhegeystayaal weli tobantiini tooska ayaynu kuguda jirnaa iyo goobtan uu kusoo gabagabay kulankan aad ku ballaaran mas-uuliyiinta xarakada ka socota kulankana qayb ka ahayd beesha gaajacelna la fadhiisatay waxaa qayb ka ah waaliga wilaaya islaamiga ee shabeellada hoose sheekh cabdisamed sheekhana alwaali bal kulankan eh, sida muuqata bayaan baa laga soo saaray bayaankaasi eh, koo iyo tobanka qodob ka kooban maxay tahay ahmiyadda ama nuxurka ugu weyn ee ku jirta جزاك الله خيرا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم أولا waxaan u mahad celinaya ilaahi subxaana watacaala ee kulankan sida quruxda badan noogu soo gabagabeeyey waxaan kale u mahad celinaya idaacadda andalus jazaakum allahu khayran adeega ay bulshada u hayaan iyo sida mogta waaqica iyo mogta xaqiiqada meydaan ka jirta ay usoo gudbinayaan ilahi subxana wataala miisaanka sanadka allah u saaro haddaan usoo noqdo su-aasha ay weydiisay Ee, xaqiiqatan kulankaani kulan ballaaran ayuu ahaa oo muddo socday ee isugu yimaadeen beelweynta gaaljecel meel kastoo ay degto gobollada iyo wilaayaadka oo dhan Ee, shilankaas marka arrimo muhiim ayaa loogu arrinsanayey ugu dambeenna waxaa ka soo baxay bayaan oo beesha ay ka soo saartay oo dee nuxurkiisana uu ahaa inta badan tahay shareecada islaamka iyo diintii ilaahi subxaana watacaala iyo dhaqangelinta sharciga ilaahi subxaana watacaala si kor loogu qaadi lahaa waxaa laga arrinsanaya intaas ahayd sida ummadda masiirkeeda iyo mogtahay mustaqbalkooda loo badbaadin lahaa intaasaa ugu badan oo gaalana looga baara qaadan lahaa deegaanadan loo islaaxin lahaa dacwada iyo diinka dadka loo gaarsiin lahaa jahligan looga saari lahaa intaasaa uun u xambaarsanaa bayaanka ilaahi subxana wataala waxaan weydiisanaynaa inuu mogtahay mid kheyr qabo oo ay mogtahay lagu barwaaqoobo alla nooga dhiga aan la weydiisanaynaa kulankaani ma ahayn kulan mogtahay ilaahi subxana wataala lagu caasinayo ma ahayn waa mid waxa weeyaan diinta ilaahi subxana wataala lagu koryeelaayo muslimiinta iyo mogtahay dadka deriska la ah beelaha ay ku walaaloobayaan ayuu ahaa waan gartay sheekhana alwaali ee, waxaa la xusay adiga horaa leh in beesha gaajecel wilaayaadka ay kala yimaadeen wilaayadaada shabeellada hoose beesha waa jegtaa ka waran iyaga doorkooda iyo kulankan jazaak allahu khayran waa sidaa sheegtay beeshaani gobollo badan ayay degtaa oo wilaayaadka ah waana ka kala yimaadeen dhammaan ilaa afar wilaaye ayay ka kala yimaadeen Ee, marka beesha waxay meelaha ay ka yimaadeen wilaaya shabeelles ka mid ah Ee, kolley dad badan oo erga ah oo nuqabo ah iyo nabadoonna oo waxgarad ayaa ka yimi kaalintoodana way qaateen jazaakum allahu khayran haddee insha allahu tacaala kolley mas-uuliyadaasaana dadka dadkana waxa loo haayo oo ugu horeeyo ee mas-uulka loogu yahay waa diintooda in loo xifdiyo marka xifdu diin unbaa insha allah tacaala gunaanad korka u ahaa iyagana mas-uuliyadaas insha allah tacaala inay ka soo baxaan rajaynayna marka qayb badan dad badan ayaa kasoo qayb galay insha allah sheekhana alwaali jazaak allah khayr وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوما waa tahay ee, weli tobantiini tooska aynu kuguda jirnaa iminka aan soo dhaweeye ogaas xuseen ogaas cabdullaahi iyo ogaas maxamed waa ogaaska guud ee beesha gaaljecel ogaas ee, maanta halkan kulan baa kusoo gabagabay oo u dhexeeyey beesha gaaljecel iyo xarakada shabaab mujaahidiin bal ogaaskii beeshaa tahay ka waran kulankan muxuu idin kaga dhigan yahay kabeelahaan بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على من لا نبي بعده جزاك الله خيرا warbaahin islaamiga ah ee andalus waa soo dhaweynaynaa intaa kadib kulankan wuxuu nooga dhigan yahay kulan nooci ah weli aanan arag kulamadii hore wax badan kaga bedelnaa kulankana wuxuu ahay kulan wada tashi ah ee waxay caddaynaysaa taa in haddii aynu nahay kabeel ahaan islaamka aan ku leenahay saami laxajeclayaasha aan ka mid nahay tale iyo tusaale waxaan haynayna sidaan aan dhiibno marka alxamdulillahi rabbil caalamiin kulankan waa kulan la dhihi karo kulamada hore wuu ka bedelay wuxuu naga dhigan yahay in beeshu jihaadka ay u tahay gogol sidaa darteed ayaa waxaa la dhihi karaa kulankan wuxuu ku soo beegmay inaan taladeena iyo ra'yigeena iyo maaragta islaamka aan ku biirin insha allahu tacaala waata ogaas ee, kulankan waxaa kasoo saarteen ko iyo toban qodob ka beel ahaan ma dhaqangelinaysaan ee, bayaankaas maxayna tahay baaqi dhaqangelinta ku aadan eed u diraysa beesha gaajo cid walba ka dhalatay wilayaadka iyo caalamka ku sugan waa jazaaka allahu khayran waa mahadsan tahay waa sax ee bayaan ee aad waqti loogu fikiray oo laga dheehan karo muddada shirka oo socday oo laba iyo toban maalmood ah bayaankaa soo baxay dhaqangelintiisa insha allahu tacaala ee waana ka ballanay waxaanu ku bixin doonaa biidnillahi alwaxid laxad naf iyo maal iyo muruq iyo waxaan awoodnaan ku bixin doonaa insha allah haduu la yidhaahdo dhaqangelintiisana waxay noo tahay insha allahu tacaala kaalinta koowaad ee wax gorgortan ay ka geli mayna insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa biidnillahi alwaxid laxad in aan sida uu yahay u dhaqangelin insha allah haduu la yidhaahdo ee qof waliba oo reerka ka dhashayna waxaan uga baaqaynaa in bayaanka uu yahay bayaan ee reerka u ah horumar u ah maarag toosin u ah diingaarsiin iyo wax waliba u ah marka waxaan rajaynaa insha allah taala qof walba maqlo inuu gacanta midigta ku qabto dhagta u raariciyo dal iyo dibad meeshuu joogaanaba anigoo fursaddan ka faa'iidaysanayo insha allahu tacaala waxaan halkan uga baaqayaa dadka ka dhashay beesha gaaljecel ee dal iyo dibad meelay joogaanba in maanta dowladdii xasan sheekh ee ridada ahayd dalkeenna iyo dadkeenna ay u noqdeen taragad baabi'inteedii qiimaheedii aad maqlayseen cirifka xagga jira ee jubba in maaragta lagu laayay ummaddeena iyagoo xoolo dhaqatay aqladooda ku jiro oo xitaa la qabqaban karo sidoo kaleenta meesha uu dhanka nooga dambaysa hadda ay duqaynta iyo dhibka ka dhacaysan ay tahay degmada buqa qable ee reer masaakiin ah ee gurigooda joogay ay ku duqeeyeen shaway duqeeyeen gamboolay weerareen mukayley weerareen ceelyaaro barsanay weerareen inta wax ay baabi'in iyo xasuuq u geysanayeen bulshada iyo goobihii maaragtay waxbarashada ama guryihii qabaa'ilka qabiilka u lahaa inay target garaystaan anigoo ka faa'iidaysanaya waxaan leeyahay marka haddii dadka ma ogtahay riddada ah ee dalk- dadkiina baabi'inaya dalkiina baabi'inaya idinkana dowladda aad ka dhigataan yaa dowladda aad- aad uga dhiganaysaan waa su'aal mudan isweydiin ee dowladdan xasan sheikh dadkeen horey ugu duushay dhowr sano ka hor markii xukunka oo qabtayna baabi'in iyo barakicin iyo inuu ceelashii ka baabiyo isbitaaladii ka baabiyo oo bilaabay hadda oo socodkiisii iyo nihaayadiisa la joogo oo xukunkii gebagaba ka yahayna wuxuu wadaa ma aragtaa in dadkeenii baabi'iyo oo xusuuq u geysta marka qof waliba oo aqoon-yahan leh oo ganacsado leh oo caqli iyo garasho iyo garaad leh waxaan leeyahay qadiidaas inaad ka dhiidhijisaan insha allahu tacaala waa tahay dhegeystayaal weli tobintan tooskaynu kaguda jirnaa ee kulankan muhiimadda gaarka leh ee maanta kusoo gabagaboobay wilaayada hiiraan una dhexeeyey xarakada mujaadinta al-shabaab iyo beesha ansaarta ee gaaljecel nabadoon axmed dudey waxuu ka mid yahay nabadoonadii waxgaradka beesha gaaljecel nabadoon marka hore soo dhowow adiga ka wilaaye ahaan gobolkee ka timid jisaakum allahu khayr ilaahay yaa mahadle bacdallaahi xarakada shabaab almujaahidiin aa mahad mudan oo sharkan ballaaran u qabatay ee, mogtahay qabiilka gaaljecel samow aniga waxaan nahay nabadoonyaha gaaljecel nabadoonka midde waxaanu ku noolahay degmada gamboole walaayada shabeellaha dhaxa wallaahi sharka maanta meeshaan yeella alxamdulilaah ilaahay yaa ku mahadsan oo laba iyo toban maalmood socday looga hadlaay danaha islaamka danaha guud danaha cidda ilaahay yaa mahadle ee, sida u wanaagsana u yeella waa gartay nabadoona marka ee, qodobo dhowr ah baa kulankan lagu lifaaqay oo bayaan baa soo saarteen horta bayaankaasi ka beel ahaan ma dhaqangelinaysaa wax badanaan soo saaray oo bayaankaas hadda lagu akhriyay beel ahaan waxaan u qaadanay si ilaahay dartiisa inaan dhaqan gelinno oo islaamkana aan ku koryaalla naftaayna iyo dantaayna iyo diintaayna aan ku qabsanno ku dhaqanka shareecada islaamka anaan maogtahay beesha gaaljecel iyo la xarigada aan isu kaashanna si ilaahay dartiisa ummadaynana aan ka saaray jahliga oo kitaabka ilaahay aan ugu baaqno wax badanaa meesha looga hadlay kuwa murtadiinta aan ugu baaqno oo lunsan oo la marya habaabay shareecada islaamka waa tahay ee, weli tabinteenii ayaan kuda jirnaa gaar ahaan doorkii nuqabada iyo waxgaradka beesha gaaljecel ee kulankan soo xadiray iyadoo ay xusun mudan tahay in beeshu ay ka kala timid wilaayaad dhowr ah sida hiiraan shabeellada hoose shabeel lixe ilaa iyo baay oo wilaayaadka beeshu ay degtay ay ka mid tahay iyadoona halkan kulankan bayaan laga soo saaray naqiib maxamed cumar wuxuu ka mid yahay nabadoonadii waxgaradka beesha gaaljecel naqiib ugu horeyntii kusoo dhawaad saamiil andalus jasaaka allahu khayr walaal waa ku dhowahay waan gartay adiga marka hore nabadoona wilaayada ka socda walaadan ka socda waxaa weeye dhashada dhexe gaar ahaan degmada gamboole haya kulanka maanta kusoo dhamaaday kulanka maanta kusoo dhammaaday khayri buraaqo kusoo dhammaaday annagoo ka tashanayna aayahayna iyo diintayna dalkaan ka tashanayna aan shirnay waxaana kusoo dhammaaday si gabagaba ah ilaahayna waa noo kaalmay waxaan u tashanayna insha allahu tacaala inaan si cadowga ilaah iskaga dufaacno ee, maaragtay aan dadkaan diintaan ugu dufaacno waa tahay iminkana waxaan soo dhaweynayaa nabadoon ibraahim hawd oo ka mid yahay nabadoonadii waxgaradka beesha gaal nabadoon ugu horeynta kusoo dhawo idaacada saamiil andalus anigoo ah ibraahim aadan naqiib ibraahim furad anigoo ah ka tirsan beesha reer gaaljecel oo baay anigoo u soo baxay shirka weynaha oo gaaljecel iyo xarikada u dhaxeeyo oo gobolka hiiraan anoo u soo safray maantana ku sugan shirka gebagabadiisa shirkaas oo ah kulan diimeed iyo wixii ka jira beesha iyo xarikada siday wax usula qabsan lahaayeen waan gartay nabadoono sida muuqana kulankan maanta beesha gaaljecel ma u kala haarna waa lawada yimid walaayaadka laga yimid xarakadii mufdi iyo mas-uuliyiin bay soo dirtay oo xarakada wakiilka ah halkaana lagu lafaguri qodobo dhowr ah qadayaad fara badan laisla seexday qodobada aad ahmiyadda saarteen maxaa ka mid ah waxaa ka mid ah qabiilada soomaaliyeed oo deriska ah ayaa ka mid ah annaga waxaan lagu soo gorfeeyey ee deegaankaas wixii ka jira deris wanaag ah oo xirfiga aan nahay in wanaag aan ku soo dhoweyno wax aan la qabsanno ayagana wixii naga gala ay nala qabsadaan ayaan diyaar u nahay xarikada iyo annaga aan isla meel dhignoon isla gorfeynay waa tahay weli tabinteeni tooskayna ku wada jirnaa iminkana waxaan soo dhaweynayaa bayaankii ayaa la akhrinayaa hal mar bayaanka aan wada dhegeysan insha allah بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد وجاد بيان تاريخ مركي أي أهات شن يتبنكي بشي كروبات كن أفر بغل فتن إتجادي هجرة وهو كولا وفر مي حركة شباب المجاهدين إيو باشا قال جعل ولاية الإسلامية إيه هيران كلن كاس وأي بربر سعودتي دورة ديني أح سعودينا مدلر يتبنى الموضة ayaa waxaa ka soo baxay bayaankan soo socda kow waxaa laisla qaatay in beesha gaaljecel olamadeeda iyo waxgaradkeeda adkeeyaan ku dhaqanka shareecada islaamka gaarsiiyaan dadkooda iyo deegaanadooda namber laba beeshu waxay isla garatay in ay xoojiso garbistaagga jihaadka iyo mujaahidiinta ayna u hurto naf iyo maal beeshu waxay ka dhiidhinaysaa kana dagaalamaysaa cadowga weerarka ku ah diinkooda naftooda hantidooda dhulkooda iyo sharafkooda waxayna qaadanaysaa kaalinteeda difaaca nabar afar waxaa liisla qaatay in ay beeshu ka soo jignaato dhagaraha cadowga islamarkaana aysan saamayn ku yeelanin siyaasaadka maamulkooda xidada ah nabar shan beeshu waxay caddaynaysaa in ay beri ka tahay mufsidiinta macaawusleyda ah si dhab ahna ay ula dagaalamayso iyadoo la qaadanayo tallaabooyinkan ku habboon nabar lix beeshu waxay qaadatay xoojinta dacwada ka socota deegaanadeeda nabar toddobo beeshu waxay si buuxdo u caddaynaysaa in ay lama taabtaan tahay wadajirkeeda iyo midnimadeeda ku dhisan dhalashada iyo diinta nabar sideed beeshu waxay qaadatay in ay si buuxda u ilaaliso kana hortegayso baabi'inta dhirta iyo xaalufinta bee'ada nabar sagaal beeshu waxay diidan tahay kana hortegaysaa daroogada dhibaatada baa'an ku haysato dhallinyaradeeda iyo deegaanadeeda nabar toban beeshu waxay baaq toobadkeenna u diraysaa dhallinyaradeeda ka dhalatay ee la marin habaabiyey kuna jirta safka cadowga alle nabar kow iyo toban beeshu waxay qaadatay dadkeedana ugu baaqaysaa in ay kula noolaato beelaha kale ee walaalaha ah diris wanaag wabilaahi tawfiiq توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ضلولا waa tahay eh, weli tabinteeni tooska ayaan ku guda jirnaa gaar ahaan eh, qaybtii nabadoonada beesha gaaljecel halkan aan kula kulmaynay iyadoona xaalfadda iyo munaasabadda weli ay socoto oo kelimaadka ayaa iminka soconayo iyaduna sidoo kale andus ay si gaar u qaabilayso mufuudii xarakada ka socday iyo nabadoonadii xagriska beesha gaarjeel ee kulanka halkan kusoo dhammaaday ka qayb qaatay iyadoo shan iyo toban maalin ku dhowaad halkan lawada fadhiyey qodobana lalafa guri ugu dambeyntiina laga soo saaray biyaan koo iyo toban qodob ku qoran nabadoon aadan cumar wuxuu ka mid yahay nabadoonada iyo waxgaradka beesha gaarjeel nabadoona ugu horeynta kusoo dhawo idaacadda samuel andulus awalan alle subxaana watacaala ayaa mahad iskale allihii anagoo jirin naga dhigay wax jiro naga dhigay muslimiin na siiyey nimcooyinkiisa faraha badan leh oo dhammaad iyo bilow midna aan lahayn ay ka mid tahay nicmatul islaam waliimaan allahaas ayaa mahad iskale intaas kadib meeshaan maalmahan waxaa ka socday shir ballaaran oo ay noo qalqaalisay xarakata shabaabulmujaahidiin ay noo qalqaalisay annagoo ah beelweynta gaaljecel saransuur kulankaasna waxaa socday in ku dhadhow muddo shan iyo toban maalmood ku dhadhow ayaa socday ilaahay fadligiis wax badanna waa ka faa'iidnay waxaas iskugu jiray wada hadal oo dan adduunyo iyo dan aan qaraba saamaynayso dooro diini ah ku jirtay dhaqamka reerkaa ku jiray diinta alla kor u qaadaada ku jirtay wax badan runta ayaa laga macaashay meeshaan markaan imaadaynay iyo maanta alxamdulilah afar iyo toban maalmood aan joogno wax badan ayaa iska kaayin bedelay ilaahay fadligiis mahaddaas allah iskale uma xarakada ayaa iskale hawshaas nusoo ta'kiidisay intaas kadib waxyaabaha hadda aan ka faa'iidno qodobada waa badan yihiin waa dad badanaa islaaleh hamgeen iska soo gaabiyo waxaa ka mid ah qodobka layidhaaha daroogada oo waddanka soomaaliyeed si guud dhibaato ugu haysa da'yarta dhibaato ugu haysa si gaar ahaaneed waddanka reer gaaljecel ay ku nool yihiin ilaa iyo shan gobol ayaa layskaga yimid waxyaabaha layska warsaday waxaa ka mid ahay qodobka daroogada daroogadaas waxaan ka ballannay ilaahay idinkiis inaan u istaagno nabadoon iyo waxgarad alxamdulilaahi intaan leennahay aan u istaagno aan iska beri yeelno wixii ku shaqale ama biiciye ama cuno ilaahay fadligiis ilaahay inaan u tala saaranno qof allaale qofkii gacanta ku dhacana erge iyo shafeeca iyo ka dabatag midna aslahaanan dowladda islaamka ay la xisaabtanta intaas ayaan ugu ballannay ilaahay ha noo suurogeliyo jazaakala khayr nabadoon aad u mahadsantahay welina tabintiin tooska ayaan ku guda jirnaa iyo kulankan ballaaran ee kusoo gabagaboobay wilaayada hiiraan una dhexeeyey hogaanka xarakada shabaab almujaahidiin iyo sidoo kale hogaanka dhaqanka iyo waxgaradka beesha gaajecel oo ka kala yimid wilaayaadka islaamiga dalka soomaaliya توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة waa tahay weli tibintii tooska ayaan kuguda jirnaa oon si toosada kala soo hadlayna goobtan uu ku soo dhammaaday kulan ku dhowaad shan iyo toban maalmood u socday xarakada shabaab almujaahidiin iyo beesha gaaljecel iyadoona kulankan laga soo saaray bayaan ka kooban koo iyo toban qodob macali cusmaan wuxuu ka mid yahay nabadoonada iyo waxgaradka beesha gaaljecel nabadoon ugu horeyntii adiga gobolka aad ka socotay iyo kulankan muddada idiin socday anigoo ah beesha reer gaaljecel kulan beryahan u socday beesha reer gaaljecel iyo xarakatu shabaabulmujaahidiin shan iyo tobankii bishii koowaad kun afar boqol afartan iyo sideed maanta uu ku soo gabagaboobay labaatan iyo sideeddii bisha muxaram sanadka bisha koowaad kun afar boqol afartan iyo sideed xarakada iyo beesha reer gaaljecel waxay isla gaareen kulankan kan ah waxay ugu yeerayeen beesha reer gaaljecel inay ugu yeerto dhammaan kuwa la habaabiyey oo towbadda laga dhumiyey oo diintooda laga habaabiyey inay towbad keenaan ilaahay subxaana wa tacaala uu towbad keenaan ilaahay wuxuu leeyahay watuubuu ilallaahi jamiican towbadda ilaahay dhammaantiin u towbad keena nin hadda maanta qof loo khaas yeelay gooni loogu yeelay ma jira dhammaan muslimiinta ay dhex taallaa waxaan ugu digaynaa kuwa la habaabiyey oo xildhibaanada ugu weyn yihiin daahir amiin jasaw ugu weyn yahay beesha reer gaal jecel ah waxaan ugu baaqaynaa inay towbad keenaan ilaahay ay ka baqaan towbadda dhabtee ay qaataan maanta insha allahu tacaala towbada waa furan tahay hadday towbad keenaan cid qashqashaadaysa iyo cid dilaysa iyo cid la hadlaysa ma jirto diinteennana waa diin bayaanna cid maanta martike ah ma jirto nin walba muslimiin ahay u furan tahay nin soogal iyo ka baxlele ma jirto laakiin waxaan isku leenahay inaan isku boorrinno waxaan leenahay markay inay soo galaan ay maaragti towbad keenaan kuwa macawislayda oo beesha reer gaaljecel ka dhashay maanta fursad ayaad haysatiin kulanka beesha gaaljecel ayaa idiin taagan inaad toobad keentiin idinkoon ladiinla hadlaynin oon ladiin qashqashaadaynin oo toobad ladiin qabanayo biri danahiinna guud qabsanayo midiinna qaas qabsanayo reerkiinna iyo xoolihiinna dhaqaalaysanayo ganacsigiinna hore u wadanayo intaas waxaan ku soo dhawaynaynaa damaanad qaadnay waa damaanad qaadnay inay soo toobad keenaan inaan ka ergeyno waa damaanad qaadnawaa tahay weli tibintiini tooska ayaan kuguda jirnaa gaar ahaan qaybtii nabadoonada iyo waxgaradka beesha gaaljecel iminka aan soo dhaweeya nabadoon nabadoon macali xasan maxamed daar nabadoon bal kulankan iyo duurka ku leedeen ka waran بسم الله الحمد لله رب العالمين بنستعين على امور الدين والدنيا وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم كلن كان waxaa isku saabsanaa insha Allah taala beesha reer galjecel oo ka kala imaaday 12 koolaaye xarakada maamusho iyo xarakada guud insha Allah taala isugu imaaday insha Allah taala waxay ka wada hadlayeen 15 maalmood dooro ku saabsan dooro diini ah iyo shir wada tashi ah oo ku saabsan barnaamijkii islaamnimada iyo diinta si loo xoojin lahay beeshana wixii ka qaldan ama ay tabanaysin in u wanaajiyeen xaaladooda si ka ahay in u wanaajiyeen insha allahu tacaala oo laisku afgartay wixii qaldanay iyo wixii laga tabanay iyo wixii wanaag laga rabi iyo wixii horumarin insha allahu tacaala waa isku afgarteen wanaaga shirku soo dhammaaday insha allahu tacaala intaas waa salaam calaykum raxmatullah waangat marka qodobo baad ka hadasheen ama bayaanka qayb uu ka haya qodobadaas maxaa nooga cuskartaa qodobadan ka hadal waxaa ka mid ahay barnaamijka dhirta ka mid ah xaalufinta deegaanka ka mid ahay insha allahu tacaala waxaa lagu isku afgartay ama lagu heshiiyey xarakadii iyo beesha ay ku heshiiyeen in la joojiye sideedaba barnaamijka xaalufinta dhirta iyo baabi'inta deegaanka in la joojiyey wixii saacadan ka bacdi la dulqaadanayna barnaamijkaasna waxaa ka dambeeya waxaa lagu yiri waxaa waayeen isku afgaran ama awalba ogeen in ay ka dambeysay gaalada iyo gaala raacyada insha allah taa waxa dhirta baabi'ina oo dadka xaalufina oo dadka isku dira oo dhirta iyo deegaanada ina baabi'i raba oo barnaamijyahaas wada inay yihiin gaalada iyo gaala raacya lasku afgartay insha allah tacaala wixii saacadan ka bacdi insha allah taala iska celiyo oo dhurkaas la badbaadiyey soomaalida islaamka ma ogolo in dhirta la baabiyo ama deegaanada la barakiciyo insha allah taala intaasaan isku afgaran waa garta nabadoone adoo mahadsan waxaa xusid mudan dadkan inta badan dhirta goynaya nabadooni ku tashteen hadhowgal ka ergeey haddaad nabadoonita hadda maxaa leediin insha allahu tacaala waxaa saacadan ka baxdeen is afgaran aniga xarakada shabaat almujaahidiin iyo beesha reer gaal jecel waxaa isku afgaratay in qof daba oo dhir goyna ama tiir ha gooya ama dhuxul ha jare ama qoryo ha qaadee insha allahu tacaala in laga soo ergeynayna ee caqaaqibka iyo dhibaatadaas kala kulmana markaan u deyna kadib insha allahu tacaala in erge iyo barnaamij iyo naseexe ay u dhammaatabo nabadoonada waa soo naseexaynaa wixii saacadan ka bacdi insha allah barnaamijka waa go'oy ergana ma jirto توحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة waa tahay weli waxaan kuda jirnaa barnaamijkeeni iyo tibinta tooska ah iyo kulankan ballaaran halkan ku soo dhammaaday oo ay martigelisay wilaaya islaamiga hiiraan islamarkaana dhex maray beesha gaaljecel iyo xarakada shabaabul mujaahidiin naqiib cabdirashiid waxau ka mid yahay naqiibada iyo nabadoonada waxgaradka beesha gaaljecel bal nabadda ugu horeynta adoo mahadsan bal marka hore gobolka adiga ka socota waxaan ka socdaa walaayada islaamiga ee hiiraan waan gartay ka waran kulanka maanta halkan ugu soo dhammaaday xarakada iyo beesha ka waran maasha allah waa kulan maaragtay marla arag ah kulankan oo kale weli beesha iyo xarakada maysan dhex marin marka ilaaha ku mahadsan waxaa laisla gorfeeyey qodobo muhiim ah marka insha allahu si nabad ahna ilaah baa noogu soo dhameeyey marka alxamdulilah wax dhibaatay ma jiraan waangar marka dhowr qodob halkan looga hadlay oo laga niqaashay qodobada ugu muhiimsan maxaa kamid qodobada ugu muhiimsan waxaa ka mid ah mataqaanaa duulaanka horarka ah ee maaragtay cadowga uu ku wada dhulkeenna sida aad la socoto habeen dhexdaas eh iyo isbuucyadan gudahoodba waxaa socday duqaymac hawshnimo tusaale haddaan soo qaadano degmada boqa qable in ka badan toban gantaal ayuu cadow ku dhuftay intaasna waxay beegsanayeen guryaha shacabka uu degan yahay oo mataqaanaa birmigeydada ah dhaawac fara badan bay noo geysteen sidoo kale waxay mataqaanaa duulaan qaawan ku soo qaadeen degmada gamboole meeshaas waxay ku baabi'iyeen iskuul ciyaal maaragtay ay wax ku bartaan iyo mataqaanaa goobihii caafimaadka oo mataqaanaa bulshada ay laheyd marka insha allahu dhibaatada uu nagu haya cadowga iyo sidii aan uga hortegi lahayn marka waxaan u aragnaa cadowga mataqaanaa in annaga danaheenna si gaar u baagsanayo annagana marka waxaa naga go-an in aan difaacno cirdigeenna iyo sharafteenna iyo mataqaanaa dhulkeenna intaba cadowga aan ka difaacno
waa tahay dhegeystayaal waxaan weli kuda jirnaa tabinteeni tooska aheed oo aan idinkugu soo gudbinaynay munaasabad ballaaran oo gabagaba u aheed kulan maalmo socdi oo u dhexeeyey beesha gaaljecel iyo xarakada shabaab mujaahidiin kaasi oo kusoo gabagaboobay wilaayada hiiraan naqiib macali aadan kaabeer wuxuu ka mid yahay nabadoonadii waxgaradka beesha gaaljecel naqiib ugu horanta kusoo dhaweyd adsamiil andulis walaayada aan ka socdan waa gobolka shabeellaha hoose waxaan rabaa inaan caddeeya mowqifkeyda ugu aadan amni darrada ee khalkhalka murtadiinta ay ku wadaan geeska soomaaliya gaar ahaan haddii ilahay kaa diidan gobolka hadda aan ka tirsanaha oo kaleeta shabeellaha hoose waxaan leenahay haddii ilahay kaa nimankaas ama ha naga dhashaano murtidinta naga dhalatay ha noqoto oo xildhibaan iyo adduunya sheeganay ha noqoto ama kuwa macawisleyda loo yaqaano aslanba bara aan ka qaadanay inaa buraa'u minkum wamima tacbuduuna min duuni llah idin leenaha kafarna bikum wa badaa baynana wa baynakum alcadaawa yaa naga dhexayso sidaas daraaddeed mowqif aan idinku taageerno oon idinku soo dhawaysano oo idinku jeclaano oo diin ah haba yaraatee hal daqiiqa iyo hal sitin idinkuma jirto waxaad aragtiin haddii ilaahi kaa diidan kuwaan joogo oo haddii ilaahi beesha ka tirsan waxaan leenahay ka soo baxa shafka murtadiinka islaamka soo ajiiba toobada ilaahay u tooba keena waxaas ka baxa waxaad ku daynaysan hoggaanka adin ahna waa u jeedino maanta dalna adiima haayo diin adiima haayo dalkii waa idinka gaday hebelan hebelan soo u lahay dadkii shalay laga celinaya xataa siyaad bar dalkii wixii iska celin jiray iyo ma aragtay wadaninnimadii siyaad bar xataa waa laga waysan yahayo dalkii in la qaybiyey dadkii shalay siyaad uu ka ilaalinaya siyaad garanaysaan haddii la dadkii shalay as siyaad ka ilaalinay ina maanta haddii la dalkii loo gacan geliyey war waxaas waxa daba socotaan in hum ilaa kal ancaam way ka daryihiin kal ancaam waa bal hum adal niman sidaas ina daba joogtaan anukun adnugu matashaana tira gaal jeclaana annaga haddii la ka xildhibaan waxaas hala qabta markii nala burburinaya ama dhibaato nugula sameynaya aad indhaha ka fiirteen sax ma aha adinkuma rumaynayno adinkamana qaadanayno mana adinku taagiri doono waxaan leenahay haddii soo hanuuna ummaddan haddii la ka burburka aad ku wadaan oo deegaanka in aad ku berbersiin haddayna casnimo adii hayn soomaalida kale markii la gala soomaalida kale markii qolinka ay tagaan waxaa waa ugelin dugsiyadooda iyo meelahooda haddii la ka caamka waa ugelin waa u dhaafaan laakiin anaga markay noola amaad in haddii la ka diida dugsidayna quraankii meelihii wax lagu baranayay haddii la ka diida muslimiintii dhaqaalahoodii dukaamokoodii marashitooda in la laaya sax ma aad ku fiirsatiin adinka nooloo qabata maanta ladinku soo gabado oo nin gaaljeclaha igeey nin gaaljeclaha i wada leh waxaan qaadanayna ma aha mana adinku taageri mana adinku taagerayna mana adinku mana adinku taageri doonin diin islaamka meel uu qoran tahay lama hayo waladayuusnimo iska dhaafa nolol hadaad magac hadaad raadinaysaan laba walxaad u dagaalantiin magac hadaad raadinaysaan iyo haddii laakiin amaad maal heshiin maal qaaruun wixii isku dhacay meesha u dambaysa ogsoon maal in la raadsado oo magac lagu bixiyo qaaruun ugu fiirsado ugu qoosqaata magac in la raadinayo fircoon wixii u dambeeyo ogsoontiin
منها دماء اللحوم وتوحيدنا عزة المسلمين به قد قهرنا عنيدا ظلوم فلا عصبة تستبيح الحياة waa tahay weli qaybaheeni dhexe ee tibinta tooska aynu kuda jirnaa iminkana aan soo dhaweyna wadoon ibraahim cabdi oo ka mid ah waxgaradka beesha gaaljeel bal ugu rantii adiga wilaayada ka socotaan ana wilaaya shabeelle dhexaan ka socdaa ayay kulanka halkaa kasoo dhamaaday ka waran kulanka alxamdulilah waa galbeelweyn gaajaal waa kulantay kulan farxad lah ka dhacay as hogaaminaya ogaaskana ukaas xogsen nabadoonaha ay ku jiraan kulan farxad lah ka dhacay waan gartay qodobada waxaa ka mid ah lahay midnimada beesha in la ilaaliyo midnimada beesha in la ilaaliyo nin walba nabadoonkiisa aska dambeeya midnimada beesha la ilaaliyo alxamdulilah ogaaska as guud noo yahay midnimadaasaan allah shalay aan ku dhimanayna anugu beeshana waxaa uu baaqaynaa nabadgelyo kitaabkan aan ilaalino kitaabkan aan difaacno ilmaha macaabadleyda ijiniga ku jiraan tooba keenaana ilmahaas waxaan rabnaa inaa alxamdulilah ilaahay idankiisa ummaddan ummadoodii waay ay tooba keenaan waxay ku dhex jiraan iyo qashanka ay ka dhex baxaan waa tahay iminkan aan soo dhaweeye naqiib axmed maxamed kulmiya naqiib axmed wamber waa ka mid yahay nabadoonada iyo waxgaradka beesha gaajeel bal naqiib ugureynta adiga wilaayada ka socotaa ani beesha bartana ka socdaa waxaan gaar u dayn gobolka joor joor shabeelle ay kulankan bal ka waran kulankan waa kulan gaaljecel asku qabtay meeshaan asaga iyo xarakada guud ay ku kulmeen meeshaas waxaa laiskugu yimid diinta in la qaato waana isla qaadanay ilaa banaadir joohar hiiraan buur baydhabo inta ka dhexaysa intaas waxaan isla qaadanay in diinta u halganno cadowga ilaahey aan diinta ka difaacno ilmaha la qalday ilaahooda u toobo keenaana ilaahooda u dabka keenaana gaal jecel mey iyo magaalo meeshaas joogo yaa waxaad qaatay in naf iyo maalbo kitaabka asgarab joogso waa tahay iminkan aan soo dhaweeyey nabadoon ibraahim nuux oo ka mid ah waxgaradka beesha gaaljeel bal nabadoon adiga marka hore beesha dhowr gobol bay ka imaatay adiga gobolkee ka socda maxamudow waxaan ka socda aniga horta gobolada afar gobol beel degta ayaan nabadoon u ahay hadda laakiin deegaan ahaan gobolka hiiraan walaada islaamiga hiiraan ayaan deganahay insha allahu tacaala waana ku mahadsantaa inay soo dhaweyso waan gartay kulankan oo xarakadii beesha dhex maray bayaan baa laga soo saaray haddaad tihin beesha gaajeel waxgaradkeeda hoggaankeedii bayaankaas ka war insha allahu tacaala maxamudow horta bayaan waxaa laga soo saaray ka kooban kow iyo toban qodob insha allahu tacaala bayaankaas sidiisa si musallama aan dhammaan insha allahu tacala inaan u fulino aan ballaqaadnay akmalin dhammaantiis insha allahu tacaala qodob qodob ayaan u dul istaagi doonaa haddii ay tahay in dhallintii daroogada laga reebo haddii ay tahay insha allahu tacaala macaawusleydii inaan dabar jarno haddii ay tahay jihaadkii inaan sidii hore si kasii fiican aan u garab istaagno haddii ay ahaan lahayd inaan midnimadii beesha aan ku dadaalno haddii ay ahaan lahayd qodobka ugu muhiimsan ee beryahan shaqaaqaadkiisa iyo khilaafaadkiisa uu taagan yahay deriska haddii aan nabadgelin lahayn insha allahu tacaala cid kasta oo reerka deris laah insha allahu tacaala waxaan isku dayaynaa inaan gogol u dhigno oo midnimo iyo maaragtay barwaaqo ay gaarto markii beelaha soomaaliyeed ay si midnimada u midoobaanna jihaadka insha allahu tacaala wuxuu noqon doonaa mid karaar qaato oo sida maanta uu yahay jihaadka baraga afrika mid kasii fiican uu noqdo qodobada bayaanka insha allahu tacaala mid mid ayaan dul istaagi doonaa inaan fulin ilaahay idinkiisa waa ku rajoweyna anoo ku hadlaya afka insha allahu tacaala beesha meesha ku shiraysa iyo xarakada shabaab mujaahidiin kulankaanoo kulan khayri oo khayr badan waxaa laga niqaashay iyo qodobada liso maarata laga niqaashay iyo midnimada beesha isla garatay wax weyn ah aad iyo aad ayaan bayaanka u fuli doonaa insha allahu tacaala waxaa kaloo ku darayaa maxamuudow insha allahu tacaala dulaanka maaragtay bangraf qolada la yidhaahda si gaara bay reerka dhib u hayaan xasan baana soo dira kolba xasan iyo reerka waxbaa ka dhexeeya malaynayaa waxyaaba markaad fiiriso soomaalida kale ee ay la qabina beesha galjal ee xasan ka tabanaysaa hadda jubbada hoose dad baan noogala laayay degmada buu aqbalana dad baa iga sheeg maaratay oo abriya ah oo waxba galabsan ayaan nooga laayay marka insha allahu tacala ummadda soomaaliyeed ama beelweynta gaaljecel dadkeeda dal iyo dibad jooga waxaan u sheegaynaa xasan iyo wuxuu wata in ay duulaan ugu yihiin goobihii caamkay kusoo duuleen dadkii duqowdii iyo culimmadii hadda ka hore meel durduro la yidhahda waxaa noogala jira sheekh iyo cidda sheekh ibraahim baa la yidhahdaa waa muctarif waa la wada ogyahay kas bay u dileen si kas ah weligii shabaab ma noqonin ma uusa arkin cabdimudalib waad ogtahay maarag degmad buu aqbalay waa maskiinu iska hay sideed qofood oo iga sheeg maaragtay jubada hoose lagu dil kismaayo agteeda lagu dilay masaakiin qoys dhan oo soo ururay ee qoladaas marka insha allahu tacaala waxay nagu wadan duulaan reer gaal jecel marka dhammaan wuxuu ugu baaqay insha allahu tacaala inay hubki qaataan oo ay si dhaba uga hor tagaan annaga waxaan nahay qabiil kacay kuna kacay dowladda xasan sheekh waa tahay weli tabintiina tooska kuda jirna imika aan soo dhaweeya naqiib aadan geelle oo ah naqiibka beesha gaaljecel ee wilaayada shabeellada hoose bal naqiib kulankan maanta kusoo dhammaaday hiiraan ee u dhexay beesha gaaljecel iyo xarakada ka hor jazaak allahu khayr barnaamijkaas aad iyo aad aan usoo dhawaynaynaa waana ku faraxsannahay runtii kulamo badana xarakada iyo ama beelaha aan gala jirna xaflad xafladahan ka duwan runtii xafladana xafladihii hore wax badan ay iga duwan tahay wax badan oo والله فرحدي maanta lama soo koobi kara waxaan ka socdaa walaayada islaamiga ee shabeellada hoose safarkan hadda waxaan kasoo safray degmada kunyi barow tala oo xarakadii beesha u dhexeeyaa jiray nidaamaad badanaa jiray howlo badanaa jirjiray waa kulamo badan maasha allah arrimihii bulshada oo dhaqanka ku saabsanay adduunya aakhir wax ku saabsan aan meesha ka faa'idna alxamdulilah aad iyo aad bay xarakadii noo soo dhaweysay guddigii abu cubayda uu noo soo diray ilaahay nimcadiis wax badan wixii aan sugaynay ama cusgayn oo ahay boqolkiiba sagaashan iyo sagaal waa nawala jawaabay horta bacdillah xarakada waan ugu mahadcelinayna arrinkaas dhibaatadan hadda colaadaha muslimiinta oo qaraabada muslimiinta oo isla degan colaadaha maalin kasta ka taagan iyo dhul xeridda intaana iskale inta dhibaatadaas dhan wax ridada ka dambaysa waay ummaddii marka annaga hadda dad badan oo ogaay waa jir laakiin hadda maanta beeshii boqol qof camal shirkan kasoo qayb gashay oo ogaaska ugu sarreeya ee noqobo oo walaayaadka afar gobol ka socota iyo dhammaan dhaqanadii reerka o dhan waxaan isla fahanay isla qaadannay anaga aslanba annaga reer gaaljal haddii nahay baab ridde iyo siyaasad murtadba inay dan nooga jirin oo ay tahay gaalnimo oo aan dacwadoodana wax ukun tegin aan afaarahoodana gelin oo wax dan oo annaga ay naga qosayba ay jirin annaga haddii aan maanta beeshii gaaljal ansaarteed aan nahay aslama dowlad aan mujaahidiinta aan ahayn ma lihinba abuu cubayda amiirkayna ah maanta meeshaan laba xisbiyaa ka jirta xisbu shaydaan iyo xisbullaahi annaga xisbullaahi baan nahay annaga hadda maalintii walaayaadkan abowzuweer allah shahaadiiska aqbalee beecdikooda beesha la gashi dhexdan haddii dad tahay haddii ganacsi tahay haddii deegaameen ay tahay haddii ay xoolihiiba tahay ilaaha noo barakeey intaas waxaan ku helnay mujaahidiintii iyo diintii aan u hoggaansanay waa tahay dhegeystayaal guud halkaas ayaan kusoo gabagabanaynaa tobintiina tooskaadada kugu soo gudbinaynay kulan ballaaran oo kusoo gabagaboobay halkaan ku sugannahay oo ka tirsan wilaayada hiiraan kulankan wuxuu u dhexeeyey xarakada shabaabul mujaahidiin iyo sidoo kale beesha gaaljecel iyadoona kulankan inta u socday qodobo fara badan isla falaqeeyey iyadoona intii maalmood halkan la fadhiinay qodobo fara badan isla falaqeeyey ugu dhambayntan laga soo saaray bayaan ka kooban koo iyo toban qodob waad hore u dhegeysateen wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wajihaadakum mubaarak
فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى أمة الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى
guud ahaan barnaamijkii faafureebka wararka oo caawa aad ku soo dhegaysateen qodobo xiise badan waa naga intaas allah subxaanahu wa tacaala ayaa ku mahadsan noo suurtageliyey inaan idiin soo gudbinno barnaamijkan idinkuna aad si san ku dhegaysataan inta aan barnaamij midka la mid ah dib mar kale ugu kulmayno waxaan idinkaga tegaynaa sidaasyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh fii amaanillaah